gabadhan bilataya bilkhayr galaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu bismi illaahi araxmaan araxiim afur wacan ramadaanulkariim waa labaatanka bisha abriil sanadka laba kun labaatan iyo saddex kusoo dhowaada barnaamijka sanadkiiba mar aada dhegaysataan ee kasmaal kasmaal waa barnaamij soconaya ilaa dhammaadka bishan waxaan ugu talagalnay inaan ku korino garaadka inta nasiibka u yeesha ka qayb qaadashadiisa ama dheg kuhayntiisa ka soko weydiimaha cilmiyeed ee aynu kusoo bandhigno gudaha barnaamijka idinkana aad diyaarka la tihiin warcelintooda waxaa inoo wehliya abaalmarin lacageed oo ay ka farxi doonaan dhegaystayaasha wadarta warcelintoodu ay noqotaa kuwa ugu badan toddobaadkiiba habeen tirsiga ramadaan caawa waa sagaal iyo labaatan abaalmarin guddoonsiinta waa habeen walba oo sabti ah axadna ay soo galayso toddobaadkiiba kaalmaha kala duwan ee barnaamijka mid waliba waxaa saaran qiimo lacageed oo uu ku farxi doono guulaystaha helidda ama weynta abaalmarinta adiga ayaa go-aan ka gaari kara keliya waa aqoontaada iyo dadaalka aad ku bixiso dhegaysiga barnaamijka kana qayb qaadataa ilaalinta habraaca waa muhiim inta uu soconayo barnaamijka anigoo cabdiciis rabbaaniya iyo axmed haadi ayaa idinla socodsiin doonaa dhanka farsamada waa saaxiibkay ibraahim yare soo saaraha caawa waa maxamed qadar cabdi taabagelinta barnaamijkan waa jaamacadda muqdisho mar kale iyo kasmaal
soo gudbinta barnaamijka kasmaal waxaa sanadkan dusha u ritay jaamacadda muqdisho hooyada jaamacadaha dalka
baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibki rabbi una weydiimaha ayaan markan toos u gudageli doonnaa balse marka hore aan idin xasuusiyo sharciga barnaamijka dhegaystayaasheenna dhegaysta walba mar qura ayuu haystaa jaanis ka hor inta aadan soo tijaabin iska hubi cilad waliba oo ku qabsan lahayd haddii jaaniskaagu dhammaado waxay ka dhigan tahay in habeen dambe aad helayso jaaniska kale laakiin fursaddii caawa sidaas ayay kugu seegtay taleefon nambarada amaba taleefoonka lambarka ee barnaamijka aad kaga qayb qaadan karto waa eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex haddii mar kale aan ku celiyo furaha waa sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex weydiinta ugu horeysa ee barnaamijka dhegayste dhagaha u fur oo ka warceli weydiinta ugu horeysa haddii aan soo qabto waxa ay ku bilaabanaysaa waas weydiin ama waasu su-aal diiniya waxayna u dhici doontaa sida tan dhegaysta sheeg goormaa la waajibiyey sakaatulfidriga haddii mar kale aan ku celiyo sheeg goormee la waajib yeelay sakaatulfidriga haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta sheeg goormaa la waajib yeelay sakaatulfidriga waxaan rajaynayaa in dhegaystaha ugu horeysaba amaba ugu horeeyaba uu ka warcelin doono su-aashan diiniga ah
tahay bilkhayr
hallow dhegayste asalaamu calaykum calaykum salaam magacaygu waa abdiftax abdullahi waxaan joogaa dadkelney tartiib adigoo isdejinaya magacaaga igu bilow abdiftax abdullahi waxaan joogaa dadkelney dharkeeliya ka waran caawa sidee lagu yahay waa lagu fiican yahay waayahay soo dhowow su-aasha ugu horeysa jawaabteeda ayaa lagaa doonayaa haddii aan isku dayo waa sanadkii labaad ee jimada sanadkii labaad ee hijrigada jawaabta cabdifataax uu bixiyey waa jawaabta saxda ah waana sanadkii labaad ee hijriyada
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka muuminiin tahay bilkhayr
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadaan bilataya bilkhayr galaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr
waayahay mar haddii la dafay oo laga jawaabay su-aashii koowaad ee diiniga ahayd ee barnaamijka su-aasha labaad ayaynu u gudbi doonnaa haddii allaha awooddayo raalli ka noqdo dhegaysta sheeg abwaan ka tiriyey gabaygan ilaahay cirka taagayee dayaxa iyo cadcaydiyo xidigaha ku cigalayow haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta sheeg abwaan ka tiriyey gabaygan ilaahay cirka taagayee dayaxa iyo cadceediyo xidigaa ku cigalayahow waxaan rajaynayaa inaad garateen ood ka jawaabi doontaan insha allah una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka sodonkada beri intuuba la qaaday soomaa waayahay dhegeystaha qadka ku jira halow dhegeyste halow waan ka xumaa dhegeystahaasi halow dhegeyste ah magacaaga magacaygu waa cabdiladiif cabdilaahi oo jeeda degmada dharkiile cabdilatiif cabdilaahi cabdilatiif cabdulaahi cabdilatiif xaggee ku sugan tahay degmada dharkiile dharkeenley ayaad joogtaa ka waran caawa jawiga degmada dharkeenley waa sidee dadku sidee yihiin wuu wanaagsan yahay haye ka waran adiga caawa rajadaada iyo su-aashan een, soo wajahan ee lagaa doonayo ee jawaabteeda ka waran rajada aad ka qabto inaad ka war celiso inkasta waxunta isku day yihiin haye laakiin boqolkiiba sideetan waa ku kalsoonaya boqolkiiba sideetan boqolkiiba siddeetan haddii wax isbedelaan ka waran oo muxuu ahaayey boqolkiiba siddeetan ay hoos uga soo dhacaan ama uu kor uga kaco ka waran guuliga guuldaraba guuliga guuldaraba diyaara u haleeda taas anima maamulo waa nasiib leh marka nasiibaad aaminsantaha inuu jiro ah waayahay fursadaada ayaan ku siinaynaa adigoo isdejinaya ee iskana hubinaya jawaabta aad bixinayso hore u gal cabdilaahi suldaan timacade ku celi mar kale cabdilaahi suldaan timacade haye waad hubtaa soo maaha ah waa ku kalsoon tahay jawaabtaas inay sax tahay ah waayahay cab- een, cabdilatiif cabdulaahi oo dharkeeli naga soo wacay jawaabta uu bixiyey waa jawaabta saxda ah oo waxa uu ahaa abwaan cabdulaahi suldaan timacde
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
caddoonka sodonkada beri intuuba la qaaday soomaa ilaah boqorka abaalmarin
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye waayahay barnaamijku waa kasmaal jaamacadda muqdisho ayaa barnaamijkan taabagelinaysa waxaad moodaa barnaamijku caawa in uu noqon doono sida aynu rajaynayno habeenkii markaasi ugu dambeeyey balse dhegaystayaasha nasiibka u yeesha ka warcelinta su-aalaha caawa ayaynu fursad siin doonaa haddii allaha awooda raalli ka noqdo su-aasha saddexaad ee barnaamijka ayaan soo gudbinaynaa dhegaysta sheeg xilliga dalka senegaal ay ku biirtay qaramada midoobay haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta sheeg xilligii dalka senegaal ay ku biirtay qaramada midoobay waxaan rajaynayaa inaad ka jawaabi doonto insha allah بالخير بلايا دواي أطير أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقادي مؤمن waayahay dhegaystahan qadka ku jiro halow السلام عليكم calaykum salaam waraxma magaca iyo halkaa joogto ابراهيم حسن محمود وجوزي كحس ibraahim حسن محمود ibraahim xasan maxamuud ibraahim xagee ku sugan tahay كحس kaxda ka waran caawa jawigeeda iyo dadka waa sidee أبيها الاسكرية الحمد لله إجابة مسلمة إن شاء الله waayahay kaxda adiga een, maadaama aad ku sugan tahay xaggee kasii joogtaa kaxda كحس ah عايزين واحد من دولة waa tahay soo dhowow een, ibraahim een, su-aasha inta aadan ka warcelin ka waran caawa rajadaada iyo een, jawaabta aad hayso waa sidee رجينا إن شاء الله إن أصحنا نسبي دولة boqolkiiba boqolkiiba intee aad ku kalsoon tahay inay sax noqon doonto بقولك في الكسر إن شاء الله boqolkiiba بقولك وكلفر boqolkiiba konton آه hadda ibraahim waxaad moodaa rajadaadu inay fifty fifty ku jirtee آه في الكسر yaa آه في الكسر يا رجينا marka marka marka guuliga guuldaraba labadaba waa waa u fadhisaa آه زيارة إن شاء الله waayahay waanu eegi doonaa haye jawaabta gudagal أنا سكت وكون سيال بقول صلوات الشمس kun sagaal boqol صلوات الشمس toddobaatan iyo shantii waa hubtaa soo maha jawaabta kaaga dambeysa waa آه jawaabta ibraahim uu bixiyey waa jawaab qaldan sidaas darteed waxay ka dhigan tahay inaynu eegi doonno dhegaystaha labaad ee isagana isku dayi doona inuu ka warceliyo su-aasha saddexaad ee miiska inoo saaran caawa dhegaystahan qadka ku jira halow wacalaykum salaam waraxma codkaaga kor u qaad walaal magacaygu waa cabdilaahi ibraahim cabdisalaan ibraahim aadan bal waayahay een, cabdisalaan dhegaystihii labaad ayaad noqonaysaa oo isku dayi doona su-aasha miiska saaran waana su-aal markaasi taariikh ah cabdisalaan rajadaadu waa sidee codka kor u qaad een, hal mar waa codsi codkaaga kor u qaad wax yar een, gudagal oo ka jawaab kun sagaal boqol iyo lixdan cabdisalaan een kun sagaal boqol iyo lixdankii ayaa tiri waad hubtaa soo maha jawaabtaas way kaa dhan tahay aa si fiican waayahay cabdisalaan ibraahim oo dharkeeley naga soo wacay jawaabta uu bixiyey ayaa ah jawaabta saxda
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا جواي أطير أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروا دي مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي waayahay een su-aasha afraad ee barnaamijka ayaynu u gudbi doonaa dhegaysta sheeg suuradaha qur-aanka kariimka imise suuradood ayaa ka bilaabanaya su-aal haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta sheeg suuradaha qur-aanka kariimka imise suuradood ayaa ka bilaabmaya su-aal marka ugu dambeyda dhegaysta sheeg suuradaha qur-aanka kariimka imise suuradood ayaa ka bilaabmaya su-aal waxaan rajeynayaa inaad ka jawaabi doontaan insha allah
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiintahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana waayahay dhegaystahan qadka ku jira ayaan siinayaa halloo dhegayste een, magacaaga nuurudiin cabdullaahi degmada xili nuuraddiin cabdullaahi nuuraddiin cabdulaahi oo dharkeenley ku sugan Een, nuuraddiin intaadan u gudagelin jawaabta dharkeenley sidee lagu yahay waayahay raadiyaha iska demi een, saan kuu maqalno haddii kale waxay noqonaysaa inaan ka gudubno oo dhegaystaha kale aan fursadda siino marka adigoo raaliya raadiyaha iska demi barnaamijka kasmaal ayaad ku jirtaa jawaab ayaa lagaa doonayaa fadlan iska demi raadiyaha insha allah waayahay nurudiin een, barnaamijka haddaad la socotay ka waran rajadaada iyo jawaabta lagaa sugayo insha allah rajo wanaagsan aan leeyahay waan ka jawaabaa waayahay boqolkiiba intee jawaabta laga rabnaa jawaabta een, su-aasha haa horu gal haddaan isku dao waxay noqonaysaa shan suuradood
shanta suuradood kala sheeg marka shan suuradooda haa waa suuratun suuratu madax
haye iyo suuratu halashaag xadiis maasiya haye iyo suuratu lfiil haye iyo suuratu sharx alamnasha mhm iyo suuratu almaacuun waayahay nuuraddiin jawaabta saxda ah ayuu bixiyey
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblomo sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqan dhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isos oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka ka faa'iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macaadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaabkorinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyadoo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaaladda dalkuna ay adkayd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo koo toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu edu s o ama website-ka www mu edu s o mahadsanideen rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr
su-aasha ugu dambaysa ee barnaamijka ayaan markan soo gudbinayaa dhegaysta sheeg saddex eray oo markii hore laga aqhriyo iyo markii gadaal laga soo aqhriyo isku mid ay noqonayaan xarfahooda uuna ka bilaabmaan xarafka da kuna dhammaadaan xarafka da sheeg saddex eray oo markii hore laga soo akhriyo iyo markii gadaal laga soo akhriyo isku mid xarfahoodu ay ku dhammaanayaan kana bilaabmayo xarafka da kuna dhammaanayo xarafka da jawaabta waa xaggiina tahaya bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr
dhegaystahan qadka ku jiro halow hello haa magacaaga man axmed degmada waa diri kaa ficneena ramadaan wanaagsan oo habeenkan ugu dambaysa wanaagsan insha allah ciidu noo soo foog leeyahay insha allah kulla caam wa antum bikhayr cusmaan axmed ee sidoo kale soo dhowow waa beri ka waran caawa jawiga sida uu yahay insha allah caawa jawiga uu degaya aad baa loo faraxsan yahay caruurta iyo cidoole aad bay u faraxsan yihiin waxay ku faraxsan yihiin soo dhaweynta ciidul fitri waayahay soo dhowow cusmaan su-aashan jawaabta aad ka bixin karto rajadaadu waa sidee boqolkiiba insha allah su-aasha rajo xoogaa ba- waa boqolkiiba afartan boqolkiiba afartan haye soo dhowow een, haddaa mar boqolkiiba afartan aad tidhi de nin godka usii socdaa u eg tahay insha allah waa laga yaaba ina godkaan kasoo baxsan waa laga yaaba inaa kasoo dhaqaadhaan waa laga yaaba insha allah hadda waxaan rajaynaa laga inaan kasii baxsado waayahay soo dhowow insha allah ereyga ku kooban waa ma- saddex xaraf sameyn saddex Shibane.
eray saddex eray oo markii shibane.
gadaal laga soo akhriyo isku mid noqonayaan oo shaqada waxayna shaqal ku noqon waxayna ku dhammaanayaan waxay riikaadi wuxuu ka bilaabmayaa xarafka da wuxuuna ku dhammaanayaa da waana saddex eray marka saddexdaas eray ayaad kala sheegaysaa si ay isugu kala xigaan haye soo gal insha allah haddaan isku dayo waxna ereygaas waxay noqonaysaa waa did yaa did did
did did Marka haye waxa shay oo u diiday oo diiday oo kale marka hor laga arag waa did marka gadaal loo laalaabtana waa did haye Ah, waa da i i da jawaabta ma halkaasa kaaga eg tahay wallahi sidaas isku dayayga tahay diidka aan ku dhahay shay oo qof wax loo diiday oo kale Een, cusmaan waa mahadsan tahay su-aasha inaadan fahminaan dareemayaa insha allah marka sifaanay waa cilmi shaka wacilta su-aashu waxa weeye sheeg saddex eray oo markii hore laga aqriyo iyo markii gadaal laga soo aqriyo isku mid xarfahoodu ay noqonayaan waxayna ka bilaabmayaan da waxayna ku dhammaanayaan da saddex eray baan ku yidhi warka fahan insha allah haye jawaabta wallahi sidaa sidan xoogaa sii banayga wacilista mulena dhegeystayaal kala wadaana insha allah waayahay wixii kugu culus waa lasaga tagaa marka macsalaamo Ee, ramadaan alkariim ayaan hawada kaalayaa saaxiib ciid wanaagsan ciid wanaagsan waayahay een, cusmaan jawaabta uu bixiyey waa jawaab qaldan su-aasha hataa mar kalean ugu celinay si uu jawaabta uun mar uun u haleelo balse way suurtogeli weyday dhegaystaha labaad ayaan eegi doonaa haloo dhegayste soo dhowow magacaaga
magacaygu waa daawud cabdullaahi oo joogo duniyada iska le daawud cabdulaahi dharkeenle ayaa ku sugan tahay waayahay daawud soo dhowow een, rajadaada su-aashan inaad ka jawaabto waa boqolkiiba sagaashan boqolkiiba sagaashan haddaad tiri nin kalsooni badan isku qabaad u eg tahay soo dhowow jawaabta adan isku day waxay noqonaysaa dad haye Daad.
haye iyo dood ku celi mar kale dad daad iyo dood waayahay jawaabta daawud uu bixiyey ayaa ah jawaabta saxda ah
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblomo sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmibaarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isus oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmibaarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan kuwacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka kafaa-iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macaadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaabkorinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyada oo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaalada dalkuna ay adkayd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo koo toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu edu s o ama website-ka www mu edu s o mahadsanideen balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
waayahay gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay balse axmahaadi aan kusoo dhaweeyo codbaahiyaha iyo markaasi barnaamijka halka uu marayo
cabdicasiis adiga iyo dhegeystayaashaba waxaan hawada idinka leeyahay ciid wanaagsan adigoo idila joogtaaba dhegeystayaashaan hawada ka leeyahay barnaamijkii aan soo wadnay muddadii bisha rabadaan aan kusoo guda jirnay oo dhegeystayaasha aan ugu soo gudbinaynay su-aalo kala duwan oo aan ugu talagalnay inay wax ka korsadaan kuwooda dadaalka badan sameeyana ay abaalmarino helaan ayaan intaas jecelnahay inaan caawa kusoo gabagabayno dhegeystayaasha guulaystay toddobaadka ugu dambeeyay ayaan soo bandhigaynaa intaan mar kale ku kulmi doono waxaan jecelnahay inaan sidaa isku macsalaameyno bal markan natiijadii toddobaadkii u dambeeyey waa tahay axmedow aad baad u mahadsan tahay barnaamijkii kasmaal caawa ayaa markaasi soo gaarnay gunaanadkiisii ama gabagabadiisii marka ugu horeysana waxaan leeyahay dhegaystayaashii dhammaan ummadda muslimiinta ah alle haynaga aqbalo soonkii aynu soo soomnayn muddadaasi allana haynaga dhiga kuwii loo dembi dhaafo ciid wanaagsanna hawada ayaan aniguna mar kale aan ka leeyahay dhegaystayaasheenna sida toosan barnaamijkan ugu taxnaa barnaamijkan waxaa naga xasuusinaa waxaa intaasoo dhan aad soo dhegaysanayseen oo abaalmarinada laydin guddoonsiinayeyna waxaa taabagelinaysay jaamacadda ee muqdisho caawa waxaynu ku dhawaaqi doonaa natiijada ugu dambeysa ee toddobaadkan guulaystayaasha maadaama toddobaadkii ugu dambeeyey uu noqonayo kaalinta koowaad barnaamijka toddobaadkii ugu dambeeyey markii aynu eegnay waxaa isla wada galay oo si wada jira kaalintaasi ugu fariistay cabdifataax cabdulaahi ibraahim iyo sidoo kale cabdisalaan ibraahim aadan waxaan leeyahay marka hambaliyo kaalinta koowaad ayay labadaasi qof ku fadhiyaan oo ay markaasi ku sugan yihiin kaalinta labaad waxaad moodaa in aad markaasi loo wada cariirsaday ilaa saddex qof ayaa galay qofka koowaad haddii aan ku bilaabo waa cusmaan axmed cilmi oo barnaamijka waa beri kala soo xiriirayay kaalinta labaad ayuu galay sidoo kale waxaa kaalinta labaad galay daa-uud cabdulaahi ibraahim oo isagana markaasi dharkenley barnaamijka kasoo wacayay iyo sidoo kale cabdilatiif cabdulaahi oo isna markaasi dharkenley barnaamijka kala soo xiriirayay saddexdaas qofna kaalinta labaad ayay isla galeen kaalinta saddexaad laba qof ayaa ku fadhida oo joogta waxa ayna kala yihiin fahad maxamed cali iyo sidoo kale cabdirashiid cali macruuf Een, waan filayaa dhegeystayaashaas in abaalmarintooda ay heli doonaan dhegeystayaasha kale ee barnaamijka la socdayna way mahadsan yihiin dhegeystayaal kale waxaa jiray toddobaadka hadda ugu dambeeyey een, dhankooda aada usoo dhawaaday waxaa ka mid ah munasar maxamed cilmi cumar een, sumaayo cali dhegeystayaal kale oo iyaguna een, weydiimo ka warceliyay ayaa jira sida nuurudiin samsam cabdulaahi axmed xasan axmed iqro iqro maxamed warsame dhegeystayaashana waxay ahayn dhegeystayaasha kale ee ayaguna isku dageysamay waxaa sidoo kale ka mid ahaa ibraahim xasan cabdi dhegeystayaasha iskuday wanaagsan ayay sameeyeen intaan mar kale ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دواي أبعد عن تهايا بالخير